أيها الإخوة والأخوات وحفرحاض أولا له منهج أونلاين إذا إيدي سو قدبيان محاضرة عن إيمها بدن oo ku saabsan جماعadaas oo hadda saadicuun bilxaqi la yidhaahdo imtidaadkeeda iyo meeshay ka timid xaggeebuu ahaa fekerka ay rumaysan tahay jamaacadaasi muxuu yahay goormay fikraddaas ay qabaan dalka ay soo gaartay soomaaliya goormay soo gaartay raggaasi kutubta ay akhriyaan oo manhajkooda uu ku dhisnaa oo fikraddaas ay maaragtay ku dhisnayd iyo dadka iska lahaa waa kuwama fikraddaasi raadka ay mujtamaca ku reebtay ama bulshada muslimka ah khaasatan soomaalida raadka ay ku reebtay ayadana waxbaan ka sheegi doonaa laakiin aniga waxaan rabaa inaan ka hadlo wixii aan raggaa ka aqiimay inaan ka hadlo sababta anigu waa la soo noolaaday
waxaana noo jeedin doona biidni illaahi tacaala fadiilat الshaykh cabdulqaadir sheekh moxamed aadan cowkaasha xafidahu allahu tacaala بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم إخوتي وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال موضوعا إيه هذا إن أنكهر ولا له أي يقعد سذين waxaan uga hadlayaa min baabi nasiixa nasiixo ahaan naftayda aan u naseexaynayo walaalahayga muslimiinta aan u naseexaynayo rag iyo dumarba walaalaha laftooda hadda aan ka hadlayno nasiixo ahaan aan u jeedinayno ayaan uga waramayaa biidni illaahi tacaala waxaanan ula jeedaa nasiixadaasi in aan dhammaanteen ka digtoonaano wax alla wixii shareecadeenna ama diinkeenna wax u dhibayo inaynu iska wada ilaalino oo manahjigii ama dariiqii salafkeennii ridwaanullaahi calayhim ay nebiyullaahi maxamed nooga soo guuriyeen saxaabadii iyo taabiciinta atbaacu taabiciin wixii diin u ahaa inaanu dadka diin uga dhigno marka maqsadku ma aha jamaaco iyo koox aan ceebeynayno oo tacyiirinayno ma ahan laakiin nasiixo dhinac inay ka noqoto dhinacna ay taxdiir iyo digtooni aan ka digtoonaana ay noqoto maqsadkaygu waa intaas weeyaan waxaa jiro walaalo ka hadlay ururkan hadda la magacaabay oo la baxay asaadicuuna bilxaqi rag ka hadlay baa jiro ururkaas asaadicuun bilxaqi macnaheedu waxaa weeye waa dadkii xaqa muujiyey oo la jahray sadci sameeyey waye dad badan baa ka hadlay waad og tihiin yacnii waxay ka buuxaan baraha ay yidhaahdaan bulshada ku kulanta ay dhahaan internetyada ayay ka buuxaan ayaga oo hadlayo wadaaddo radinayo ama yacni taariikhdooda ka hadlayo markaan dhegdhegaystay ragga ka hadlay ama aan arkay suuraddooda markaan fiiriyey muqdisho rag baa ka hadlay hargeysanad rag baa ka hadlay oo raggaa radinayo yacni weli ayaga ma aanan ka had yani uma jeeda raggii ka hadlay baan rabaa inaan ishaaro dadkaas ka hadlay dadka kooxdan ay ka hadlayaan la soo mucaasarooday oo la noolaaday waxaa weeye dad yaraa kaga jiro nairobina rag baa ka hadlay wadaaddaa ka hadlay oo nimankaa naqdiyey waxaan arkay dadkaas markaan fiiriyey dadka hadda ka hadlay dadka dadka la soo noolaaday oo yaqaano aqoonta u lahaa inay ku yar yihiin laba nin un baan ka gartay xamar dhowr nin baa ka hadashay way idaacadahay ku jiraan sheekh bashiir axmed salaad baa ka mid ah sheekh nuur baaruud baa ka mid ah waxaa ka mid ahaa eh, sheekh yuusuf cali caynte waxaa ka mid ahaa wadaad kaloo sheekh somow la yiraahdo waxaa ka mid ah sheekh cali wajiis qolooyinkaasaan intaasaan ka garta ragga inkastoo somowga aniga aan aqoon fiican u lahayn laakiin ragga kale aan aqiinay laakiin magaciisa meesha ka sheegeen raggaas meesha iskugu yimid ninka aqoonta u lahaa waa sheekh bashiir oo raggan la soo mucaasarooday intaan ka garanayo ragga kalena ama ururna kulama jirin kalamana ayna qaybo qaadanin aqoontay u leeyihiin aqoonta u bashiir u lahaa uma laha ragga waqooyi ka hadlay hal nin oo sh- cabdiraxmaan la yidhaahdo sheekh cabdiraxmaan cabdiraxmaan dhegoweynan u aqaanaa ninkaa unbaa maaragtay raggiina la soo mucaasaroodo ka midka ahaa ah sheekha nairobi ka hadlay kama aqoon uma lahayn ururkaasna ma uusan ku jirin kolley wuxuu un dadka ka soo dhegaystay iyo qoraalada uu ka helay buu isna kolley aqoontiisa intay ahayd ayuu ka hadlay laakiin aniga waxaan rabaa inaan ka hadlo wixii aan raggaa ka aqiinay inaan ka hadlo sababta aniga waa la soo noolaaday waxa weeye ee, raggaasna badankood waxaan isbaranay shan iyo toddobaatankii 1975 yaan ka horna way isnaqiinay laakiin markaan si dhaba isku aragnay ilaa waqtigaas ayaynu raggaa wada soconnay marka jamaacadan waxaan rabaa qodobada ee, aan rabo kelimadayda inaan kaga hadlo waxa weeyaan jamaacadaas oo hadda saadicuun bilxaqi la yidhaahdo imtidaadkeeda iyo meeshay ka timid xaggeebuu ahaa inaan horta qodobkaa ishaaro fekerka ay rumaysan tahay jamaacadaasi muxuu yahay waa qodobka labaad qodobka saddexaad goormay fikraddaas ay qabaan oo aan sheegi doono dalka ay soo gaartay soomaaliya goormay soo gaartay qaabkay ku soo gaartay na waan ka hadli doonaa waxaan ka hadli doonaa qaabka ay ku fiday sababta gaarsiisay inay si so- si sahlan dadka ay ku dhex gasho maxaa fududeeyey fikraddaasna waan ka hadli doonaa biidn illaahi tacaala yaa diiday oo fikraddaas aanan qaadanin ee dhallinyaradii waqtigaa joogtay ka mid ahaa ayana waxbaan ka ishaari doonaa haddii ilaahay ii qadaro subxaana wa tacaala qaabkee looga hortegay rag baa ka hortegay dad baa ka hortegay fikraddan markay dhallinyarada dhan wada iktisaax ku samaysay wada gashay dadkii ka hortegay qaabkay uga hortageen inaa iyadana biidn illaahi tacaala wax ka iraahda baan rabaa biidn illaahi tacaala raggaasi kutubta ay akhriyaan oo manhajkoodu uu ku dhisnaa oo fikraddaas ay maaragtay ku dhisnayd iyo dadka iska lahaa waa kuwama iyagana waxbaan ka bidhaamin doonaa haddii ilaahay ii qadaro subxaana wa tacaala waxaan ku xijin doonaa fikraddaasi raadka ay mujtamaca ku reebtay ama bulshada muslimka ah khaasatan soomaalida raadka ay ku reebtay ayadana waxbaan ka sheegi doonaa haddii ilaahay subxaana wa tacaala ii qadaro waxaan ka hadli doonaayoo kale kooxda lafteeda kooxda lafteeda yacni ayada nafteedii ma aynan qaybsamin laakiin qolo kale oo afkaartan ay gaartay oo ayagii maaragtay fikirkii intay yacni qaateen haddana ka dheereeyey inay jiraan iyo tasalsulka ay sameeyeen iyo silsiladooda sida ay ahayd ayadana waxbaan ka bi- ka- ka tilmaami doonaa baan sheegi doonaa biidn illaahi tacaala waxaan ku xijin doonaa oona ku khatimi doonaa kelimadeyda nasiixadaas aan u jeedin doono dadka walaalahay ah iyo dadka muslimiinta ah dhammaantood aan u jeedin doono in arrintan ay tahay fikirkan fikir khilaafsan fikirkii ahlu sunna waljamaaca fikirkii salaf saalix diinkii yacni maaragtay ee nabiyullaahi moxamed laga dhaxlay oo salafkeenna ay ka soo dhaxlan inay khilaafsan tahay arrimahaasaan insha allahu tacaala yacni dadka walaalahan ugu naseexeynaya runtii raggaas walaalaha isiclaaniyey markaan bilaabo ee asaadicuun bilxaqi la baxay intooda badan inta hadda shaashadda ka muuqatay oo maaragtay iclaanisay iyo maaragtay ragga aan is iclaaninba waa rag aan si fiican aniga u aqaano in badanna aan la soo mucaasarooday aqoon badanna aan u leeyahay khayraan ku tuhmaye rag khayr aan ku tuhmayo ayay ahaayeen laakiin sidaad og tihiin khayrka ilaahay qur-aanka wuu camimaayo wuxuu yidhaahdaa wafcalu lkhayra lacalakum tuflixuun khayrka sameeya inaad guulaysataan darteed laakiin khayrka laftiisa oo sidaa loo itlaaqay waa la qaydayo khayrkaani shay walba kulligii khayr looma sameeyo khayrka inba in badan oo khayrka doonayso oo aanan waafaqayninaa jirto dad badan oo khayrka doonayo oo aan waafaqaynin walaalaha khayr bay dhinaca u arkeen wanaagii iyo diinta ilaahay loogu gargaari karay u arkeen laakiin hadalkii cabdullaahi bn mascuud radia allahu canhu wa ardaah aada iyo aada u qiimaha badnaa alimaamu daarimina uu ku soo saaray fii sunanihi ama kitaabkiisa uu ku soo saaray sheekh naasir iddiin alalbanina uu sugayo aharkaas cabdullaahi bn mascuud dad bidco ku jiro u yimid markaasay bidcadii buu ka zajiriyo ka reebay war waxaan ka hara buu yidhi waxaan ma ahan wixii diinkeenna nabiyullahi maxamed laga soo gaaray ma aha weliba dadkaas waxay ahayn dad tasbiix iyo taxmiid iyo ku jira bay ahaayeen sida aharka uu warinayo laakiin qaabka iyo kayfiyadii nabiyullaahi maxamed asxaabtiisa ayaynan u tasbiixsanin una taxmiidsanin maxaa yeele xalqe inta sameeyeen goobaabin ayaa nin ka mida wuxuu leeyahay boqol jeer tasbiixsada markaasay isla akhrinayaan boqol jeer alxamdulilaahi dhaha markaasay isla akhrinayaan boqol jeer allahu akbar dhaha waa hadal fiican wey laakiin cabdullahi bn mascuud waa ka xanaaqay aad buu arrinta inay bidco tahay ayuu u arkay lianna saxaabadu ma ayan samaynin arrintani markaasuu ka reeba arrintii wuxuu yidhi laba arrimood unbaa mid tihiin in aad nebi maxamed iyo asxaabtiisii aad ka cilmi badan tihiin oo wax cusub aad la timaadeen iyo inaad baab irid baadiyeed aad furaysaan labada unbaa mid tihiin buu ku yiri baadi irideed inaad furaysaan markaasay u jawaabeynay yidhaahdeen yaaba cabdiraxmaan wallaahi maa nuriidu ila alkhayr bay yidhahdeen waxaan samaynayno cabdullahi bn mascuud kunyadiisa abuu cabdiraxmaan la yidhaahdaa wallaahi ma aradna ila alkhayr wanaag mooye wax kale ulama aanan jeedinay yidhahdeen cabdullahi bn mascuud muxuu ugu jawaabay wa kam min muriidin lilkhayri lan yusiibahu badana inta khayr doonayso laakiin aanan asiibaynin aan khayrka asiibaynin marka walaaluhu khayr doon bay arrintu ka ahayd laakiin khayrkii meeshii laga doonayay meelaan ahayn ayay ka raadiyeen hadalkaas cabdullahi mascuud baana muntabiq ku noqonaya oo ku daboolmaya weyaan kooxdaas runtii waxa ay rumaysan tahay intaan ka ogaa aniga fikirkan waxa weeye wuxuu soo galay soomaaliya sanadka markuu ahaa kun iyo sagaal boqol sideed iyo toddobaatankii hijrada maarata milaadiga miilaadiga ayuu soo galay toddobaatan iyo sideeddii ayuu soomaaliya noo yimid fikirkaas fikirkaasna wuxuu wataa xukuumadaha muslimiintu leeyihiin iyo shacabkooda oo wada jiro inay kufaar yihiin maxaa yeeley xukuumadihii kitaabka ilaahay dadka kuma dhaqaan muslimiinta dalalka muslimka ah shareecada islaamka dadka kuma dhaqaan sidaa darteed xukuumaddu waa kaafira shacabkuna ma aynan ka dhiidhin waa raaceen sidaa darteed maadaama ay dadkii ku raaceen ayaguna kufaar wey halkaasay maaragtay xoogga saareen uma kalimatu tawxiid oo kalimatu laa ilaaha ila allah ah tafsiir waxay siiyeen ay ku xasriyeen ku soo koobeen inay tahay tafsiir alxaakimiya keliya ay kusoo khasiseen xaakimiyada waxa la yidhaahdo xukunka keliya ay ku khasiseen ma aynan yani tafsiirka siduu ahaa laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah ahlu sunnaha waxay ku fasiraan culummadeenna laa macbuuda bixaqin ila allah yacni axad cibaado leh cibaadadiisuna ay xaq tahay ma jiro ilaa ilaahay mooye subxaanahu wa tacaala alla keliya cibaadadiisu xaq tahay ahlu sunnada saasay ku fasiraan ayagu waxay ku koobeen xaakimiyada keliya ku koobeen fikirka marka inta uusan bilaabanin uusan soomaaliya ka imaanin waxaa jiray urur soomaaliya ka dhisnaa oo dhallinyarada ragga ah dumarka kuma jirin lagu soo dari jiray dumarkun ragga unbay tabac iskaga ahaayeen laakiin ururka laguma soo dari jirin ururkaas isaga oo urur qarsoon ah maadaama waqtiyadii sabantiyadii ay ahayd soomaaliya dowlad shuuciyaha ay ka talinaysa dalka oo waxaas la yani dadku ay ishtiraakiyada iyo wax lamidka ah iyo marcus iyo leland iyo angeles waxa la yidhahda orteeshimada lagu qori jiray oo la daba ordi jiray oo ilaahay ma jiray ilxaadka u badnaa lama muujisan karin ururkaas way qariyeen urur qarsoon buu ahaa ururkaas waxaa dhacday marka sidaad ogtihiin shan iyo toddobaatankii waa tii culummada markii maaragtay qur-aanka madaxweynihii uu ka hadlay culummadii naqdisay waa kuwii la toogtay ood ogtihiin dad badan oo thaqaafa carabiya lahaaye carabta wax ku soo bartay oo wadaaddo ahaana qaar shaqada laga cayriyey iyo qaar la xirxiray iyo qaar kala cararay ay noqdeen yacni wakhtigaas ururkaas waa uu jiray laakiin ururkaas salbiyaadka uu lahaa yacni dhinaca uusan iijaabiga ka ahayne laga dhaawici kara waxay ahayd dad waaweyn ma hogaamin jirin culammada waaweyn kuma jirin dhallinyaray u badnaayeen ninka ugu haysto ninka madaxda u ahaa baa ugu weynaa iyo rag lamid ah wax isaga aqraantiisa ah laakiin inta kale yaryaraan wada ahayn kulligeen rag yaryaraa lagu soo dari jiray odayaasha laguma soo dari jirin yacni meesha waxaa joogi jira ogtiin culamo waaweyn sheekh maxamed macalin raxmatullaahi calayhi waxaa ka mid ahaa raggii maaragtay duruusta akhrin jiray yacni waxaa ka mid ahaa sheekh nuur cali colow waxaa ka mid ahaa sheekh cabdilkhani waxaa ka mid ahaa sheekh garyare rag waaweyn oo odayaal ah shariif cabdinuur sheekh maxamed nuur qawi rag waaweynaa wada joogay laakiin ururkaa ma ayna ku jirin mana ogeyn loomana sheegin dhallinyaro keliyaha ururkaasi laga buuxiyey odayaashaasna shaqo kuma lahayn bal dhallinyarada sheekh maxamed darsigiisa yaa lagu soo xiri jiray oo masaajidka maqaamka la yidhaahdo maqaamka sheekh cabdulqaadir la yidhaahdo xamar bartimihiisa ku yaallo ku akhriyo shiikha uu ku akhrin jiray baa dhallinyarada lagu soo xiraa halkaasaana marka shabaabku laga ugaarsadaa marka xoogaa ninka dhallinyarada uu xoogaa salaada iyo toosiyana ururka lagu soo daraa isagoo macrifo weyn lahayn halkaasaa lagu soo daraa qadiyadaas marka waxaa dhacday markii culummadii iyo wadaadadii waaweynaa la xirxiray iyo wax cararay iyo laga dhigay dad la dilay ay noqdeen ururkaana madaxdiisii dowladda intay wax dardareentay in la qabanayo ay fahmeen ninkii madaxda u ahaa iyo gruubkii asaga waqtigaas la da-da ahaa ama ka agdhowaa way ka soo baxsadeen dalkii kenyay tageen waa ka gudbeen sacuudigay tageen waxbarashaa sacuudiga siiyey weliba khaasatan jaamacadda umulqura la yidhahda maka ku taallo ayay waxbarasho ka heleen shardi ma aha magacyada inaan sheeg sheego shardi ma aha meeshaas ayagoo joogo oo halkaa wax ku baranayo ayaa waxaa dhacday intii ay joogeen baa markii ay soo baxeen dhallinyaradii marka ururka ka tirsaneed rag ka midana xabsiga loo taxaabay oo la xiray iyo rag kale culummo ah dad badanaa la xiray dadka la xiray waxaa ka mid a hadda ninkan ururka maarata xamar ka cilaaniyey soo ma arkin oo meesha websaydyada ku jiro od ogtiin ama youtubyada ku jiro ninkaas raggii la xiro ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa dadkii la xiray wakhtigaa oonan ururka ku jirin sheekh cabdiqaadir nuur faarax raxmatullaahi calayhi isaga ururka ka mid maahayn laakiin nin sheekho wax akhriya buu ahaa saasaa loo xiray ururkan waxba kama uusan ogeyn dadka laga qarin jirona ka mid ahaa waa laga qarsan jiray dadkaas la xiray bay asaguna galay rag badanaa oo ururka ka tirsanaa la xirxiro gudaha joogay wadaadkanna raggii madaxda ka ahaana waxay joogeen maka nimankii maka joogay ayaa waxay ku qanceen oo rag masaariya intay la kulmeen yay ku qanciyeen fikirkan hadda aan ka sheekeynay ayay ku qanciyeen fikirkaas marka waa toddobaatan iyo sideedii weeyaan bidaat oon aniga aan xusuusanahay waxaa naloo waxau soo diray markuu ninkii odaga ahaa ku qancay fikraddan waxaa ururka ku jirana dhallinyaro ay wada yihiin wuxuu soo diray saddex nin nin meelihii xubnaha ururka ay kala joogeen buuna u diray nin wuxuu u diray suudaan oo arday jaamacadda ka mida ururka ku jira jaamacaadka suudaan wax ka baranayay ayuu ugu diray ninna wuxuu u diray kenya nairobi u diray oo xubno nairobi ururkaas ka joogay inuu fikradda laga qanciyo nin ganacsadaana xamra loo soo diray soomaaliya loo soo diray saddexdaa ninuu soo diray ninkii suudaan wuxuu ka meeshii wuxuu kala noqday yani waxaa la yidhaha rajac rajac bikufi xunayn wuxuu la laabtay khaybat lamal wax uu ka helay lama arkan raggii suudaan rag wax bartay oo jaamacad ku jira oo wax fahmaayay ayay ahaayeen waa radiyeen waa cayriyeen kii kenya yimid wuxuu ka qanciyey intii joogtay fikraddii way qaateen xoogaa mana badnayn dad yar bay ahaayeen kii xamar loo soo diray ee ganacsadaha ahaa wuxuu sameeyey guul weynoo fikraddii ka keenay waa laga aqbalay aadaa loogu qaatay aada loo qaatay fikraddii looga qaatay ninkaa wuxuu sameeyey marka ururkaasa wuxuu u qeybsanaa qaab cajiib ah dhallinyarada brimariga ilaa secondariga dhigato waa dad isku xiran dad kale ayaga isku xiran si sahlana marka loogu gudbin karaa fikirkaas wixii shaqaalo dowladda ka tirsan si gooniya iskugu xiran yihiin gooni baa loo siin karaa wuxuu lahaa qeyb casaakir ah oo askari maarata askarta ka tirsan gooniba ayagana waxooda loo siiyeen oo isku xirnaayeen fikirkaas waa laga qanciyey ilaa markii dambe ay gaarto in raggii askarta ah xataa ay ka istiqaaloodaan askartii ka soo baxaan shaqaalihii qaar ay ka tagaan daaquut baa loo shaqaynaya inta la yiri markii fikradda laga dhaadhiciyey fikirka marka waxa uu ku fulay oo sahal si sahlan dadka uu ugu galay waxay ahayd ururkaasaa sahlay xisbigaasaa sahlay haddoonan xisbi ahaan lahayn aysan ururkaa uusan jiri lahayn qofka keligii markuu fikrad ku qanco laba iyo saddex iyo afar iyo shan iyo tiro kooban ayuu ka qancin kari lahaa idan axsaabta iyo ururada magaca diineed wataahi waxa weeye markay culammada ahlu sunnuhu leeyihiin muslimiinta dhexdeeda lagama samayn karo urur ha laga joojiyo khatartaa iyo wax lamid ahay ka baqayaan dadka bidcada wato si sahlan inuu tasarub unta ugu sameeyo ee fikirkii oo ku faafo ayaa imaanayso sidaa darteed xisbiga waxa weeyaan wuxuu ku guulaystay in dhallinyarada yaryareed horta laga bilaabo dhallinyarada yaryareed baa laga bilaabay waa laga qanciyey waxaa la tusay inay dadkaanoo dhan kufaar yihiin oo aysan ahayn dad muslimiina aysan ahayn maadaama dowladdiina ay kaafira taho dowla shuuciya tahay uma shacabkuna ay u sacbinayaan oritayshime iyo balaayo la sameeye waxbaa la tusay wadaadadoodii ay yihiin kuwa suufiyadaho qubuurta faganayo iyo wax lamid aho ilaahay keyrkiis u qayshanayo marka ummadoo dhanba waa mujtamac jaahili ayaa la yidhi waxaa loo akhriya marka kutubo dhowra baa loo akhriyaa kutubta asalkeeda kulligeed waxaa waaye waa kutubta sayid qutub allahu naxariista raxmatullahi calayhi oo aad garanaysaan nin raggii hore ikhwaan muslimiinkana ka mid ahaa uma dadkii dambena markii la xirayna fikirkan dowladda inuu gaalaysiiyo kutub badan ku qoray iyo mujtamacaadka kutubihiisa inaan waxaan jeclaan lahaa dadku ay dib u eegaan bal uu arki kara ninkii maaragtay garanayo hadduu akhriyo kutubtay noo akhriyi jireen inaad fiirisaan hadduu akhriyo qofku wax badan buu ka fahmaya waxaa ugu muhiimsanaa kitaabka la yidhahda macaalim fi tariiq qofkii akhrista wuu garanaya toobic ku jiro cunwaan ku jiro oo la yidhaahdo laa ilaaha ila allahu manhaj lxayaa ayaa aada loo rakisaa cunwaan ka mida weeye canaawiintiisa kitaabka uu leeyahay kaasaa marka dhallinyarada lagu dul akhriyaa waxaa lagu lagu dul akhriyaa kutubtiisa ka mid ahaa kitaabka la yidhaahdo fii dilaal alqur'aan oo tafsiirka ah oo isaguna uu alifay shiikhaas aayado ka mid ah suwarta qaarkood aayado ka mida baa dhallinyarada lagu dul akhriyaa waxaa lagu dul akhrin jiray yacni aayadaha waxaa ka mid ahaa aayaddan walitastabina wakadalika nufasilu laayaati walitastabina sabiil lmujrimiin oo suurat alancaam ku jirto tafsiirkeeda u noqda mujtamacaadka muslimiinta mujtamacaad jaahili inay yihiin ayuu ihbaatinaya oo sugaya aayadaasaa dadka loo akhrin jiray waxaa aada loo rakisi jiray aayadaha fii suurati yuusuf ku jiro oo ay ka mid tahay maa kaana liya'khuda akhaahu fi diini lmelik markuu aayaddaa ka hadlayo allah subxaanah wa tacaala yo aad shiikhu aada ugu dheeraada oo kaga hadla diin ullahi wa diin lmelik ayuu isgarab dhigaya diinka alle iyo diintii boqorka ayuu isgarab dhigaa oo ka hadla waxaa ka mid a waxyaalaha uu ka hadli jiray ee meesha ay aada u rakisi jireen aayaddan fii suurati ibraahim akhirkeeda ku jirto hada balaaqu linnaas ayaddaasna aada bay maaragtay nala kugu nala kugu daraaseyn jiray dhalinyarada dhanaa laga qanciyey waxay sameeyeen marka dhalinyaradii aan markaa waxba akhriyi karin ee ama dugsiyada dhexe dhiganaya ama dugsiyada sare laakiin aan culuum islaamiya lahayn yaa fikraddan lagu lagu maarata afuufay waxaa jira nin sheekha oo la yidhaahdo sheekh muriida xaaji suufi wuxuu akhrin jiray masaajidka arbaca rukun la yidhaahdaba wuxuu ku akhriyi jiray tafsiir ururkuu ka tirsanaa raggaasna ururkay ka tirsanayeen asaga fikradda looma akhrino intii wax fahmaysay iyo odayaasha dibaa loo dhigay looma akhrin fikraddan dhallinyaradiiyaa lagu shuba markii hore dhallinyaradii waxay samaynayaan shiikhii darsigay ka dhegaysanayaan yacnaa waxyaalaha cajiibka ah mogta shiikhii darsi ka dhegaysanayaan waxay leeyihiin salaada shiikhaa tujiyo markuu shiikhaa tujinayo sheekh muriidi laguma xiranayo salaada sababta weli looma akhrinin islaamnimadiisa weli lama hubo laguma xiranayo masaajid kalea la aada lagu soo tukanaya tafsiirna baa laga dhegeysanaya calaa kulli xaalin dhallinyarada horta fikraddaa sidaasa loogu shubay aad bay fikraddaasi maaragtay ee dadka u dhex gashay raggiina gabdhihii bay u akhriyeen gabdhihii baa loo sii akhriyay dhallinyaraday u akhriyeen xoogaagii marka dadkii wax akhriyi jiray oo ama kutubta wax uga bilownaayeen yaa diiday dad yar ayay ahaayeen dadka fikraddaa diiday oo aana ka hor maaragtay yacni ka hor yimid amaba la dagaalamayba ragga fikradda diidood gudaha joogay dadkii gudaha joogay markaan dhowrka dhowr qof ka sheego waxaa ka mid ahaa wadaad la yidhaahdo sheekh maxamuud ciise maxamuud ayaa ka mid ahaa anigaa ka mid ahaa sheekh axmed daahiraa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa maaragtay nin la yidhahdo sheekh cabdiraxmaan dhegaweyne hadda idiin sheegayay waxaa ka mid ahaa nin la yidhaahdo axmed cali axmed waxaa ka mid ah rag tiro badan oo markaas joogay oo aan aada u badnayn yaa raggaasi ka mid ahaa oo fikradda diiday oo aanan qaadan waxaa ka mid a nin cali abshir la yidhaahdo rag noocaasoo hadda aanan tiradooda soo koobi karin yaa fikraddan diiday markay diideen ilaahay wuxuu keenay haddana suudaan ayaa waxaa ka yimid nin sheekh ahoo la yidhaahdo sheekh cabdilcasiis faarax cabdilcasiis faarax maxamed baa la yidhaahdaa cabdilcasiis faarax lagu jiraa la dhihi jiray allah yarxamhu waa dhintay ninkaasaa isagana suudaan raggii waagii ninka ku diidana ka mid ahaa ragga jilibka u aasay oo aad iyo aad fikraddan ula dagaalamayna kow buu ka ahaa ragga kow ka ah buu ahaa fikraddan si fiican ayuu ragga maadaama nin kutub badanna soo akhriyay oo ahaa ayuu maaragtay shiikhaasina aad iyo aad ula dagaalamay fikraddani waxaa dhacday marka kutubta sayid qutub waxaan ahayn inaana dalka laga akhrin iyo hal kitaaboo soo raaco oo la yidhaahdo mustalaxaat alarbaca fi lqur'aana la yidhahdaa waxaa iskale sheekhan jamaca islaamiya oo fii bakistan madaxda ka ahaa oo la yidhaahdo abulacla almawduudi sheekhaas la yidhaahdo luqada urdigo ku qoray carabi baa lagu tarjamay kitaabkaas afar arimood mustalaxaat alarbaca fi lqur'aan la yidhaahdaa afar shay unbuu ka hadlaa alilaah maxaa ilaah la yidhaahdaa ayuu ka hadlaa alrabu kelimat rabi buu sharxayaa alcibaada maxay tahay cibaado addiin afartaa keli mustalaxaat alarbaca fi lqur'aan diin maxaa la yidhaahdaa kitaabkaasuu sharxayaa shiikhaasna abulacla almawduudi jamaacada jamaaca islaamiya la yidhahdo bakistan ka jirtabuu ninkii muasiskeedii ahaa weliba xataa ikhwaan muslimiinka asagaa kaga horeeyey ka jamaaca ahaan abuuristeeda oo la sameeyo asagaa ka horeeyey sayid qutubna asagoo mucjab ku ahaa ninkaasoo aad mucjab ku ahaa oo la yaabanaa alustaad lkabiir buu yidhaha markuu kutubihiisa ku qoraayo abulacla mawduudi u ujeeda alustaad lkabiir ayuu u yaqiinay marka ma ka hadlaya aniga carabta ka hadlima hadda waa soomaaliya waxaan ka hadlayo waxay sababta u keentay leanna carabta waxyaalaha maxaa la yidhaha fikr fikirkan keenay waa idihaadkii iyo maaragtay caburintii iyo dilkii dadka ay muslimiinta dowladdii jamaal cabdinaasir ay u geysatay ikhwaan muslimiinka xabsiyada ka buuxisay infijaar ka dhashay ayaa ka yimid oo yidhi waxaan maaragtay dhallinyaradii xabsiga ka buuxsantay ay yidhaahdeen war waxaan muslimba ma aha muslimiinta saa u gelayo oo diin nagula dirirayo maaragtay shacabkan aan ka dhiidhinaynin oo arrintan ka dagaalamaynin muslimba ma aha halkaas fikradda asalkeedii ka timid markaasay shiikhaas ninka annaga dadkeena maarata soomaaliga ahaa ee maka joogay laga dhaadhiciyey uma markaasuu sidaa ugu guulaystay weyaan qaabka marka ay ku fiday waa qaabkaa sahlan bay ururka kusoo gashay halkaasi kusoo gashay dadka qaabka marka looga hortegay markaan ka hadlo qaabkee ururkaasi loo wajahay hurduuda way jirtaayo waa la radiyaa kutubta yacni maaragtay waa lagu radiyaayo niqaashaa lala galaayo ayagaa lala doodaayo masaa-ishaa lagala hadlaa waxay soo saareen waxyaalaha ay keeneen oo fikraddaasi ay markay kutubtaas buugtaas kutubahan oo sayidku qoray sayid qutub oo qoray iyo abulacla mawduudi dadka lagu khasisay wax kale inaan la akhrinin waxay ku dareen masaajidda dacwada ka socotaahi laysa dacwa rabbaaniya dacwadii rabbaaniga ahayd ma aha waa inaan masaajidda lagu tukanin salaadaha waa inaan dadka lala tukanin maxaa yeele dadka waa kufaar wey kaafir baa dadka tujinayo oo iyaaka nacbudu iyaaka nastaciin ku hayo yaa lagu daba xiranin fikirkaasaa ka yimid waxay dhihi jireen laa jumca walaa jamaaca jumco iyo jamaaco lagu tukanayo ma jiro oo masaajidda lagu tukanayo cahdi maki baan ku jirnaa cahdigii makiga ahaa macna oo sirta ahaa ayaanu ku jirnaa lama gudbayo halkaa hala joogo kutubahaas bisaana lagu wareegtaa culummadii diinkan faafinaysay oo culumta mukhtalifka ummadda u akrinaysay hadday tafsiir tahay hadday xadiid tahay hadday fiqhi tahay haddii axkaam hadday tahay maarata luqa ay tahay dadka u akhrinaysay waa laga gooya dhallinyaradii waxaa la yidhi nin kaafira kufaar waxba lagama akhristo waa gaalo wey gaalana waxba laga akhrisan maayo masaajidyaa laga xiray fikirka marka waxaan xusuustaa sanadkii siddeetankii ayaa waxaa dhacday inaan inteenii fikraddaa diidaneyd inaan isku nimid oan rawa raggan waa ujeedaana gabdhihii oo dhan baa fikraddii laga dhaadhiciyey dhallinyaradii oo dhan baa qaadatay fikirka takfiiriga annagana waxay noo bixiyeen tasliim magac la yidhahday noo bixiyeen yacni dad gaalahay muslimiin ka dhigaya markaan idhaahno war waxaan waxa weeye dadka muslimka xaq xaqdarad ku gaalaysiinaysaa laa ilaaha ila allahu muxamadun rasuulullah qofka kelimadaas ay sugnaatana maaragtay xaq uma lihid in la gaalaysiiyo waxay ummadda gaalo ayay islaaminayaan ayay raggii la yimaadeen oy nagu yidhaahdeen maalintaasi marka raggaas aan uga hor tagno waxaan ku tashanay waa nineteen eigii wey waxaan ku heshiinay laba dersi inaan bilownay maadaama duruustii ardadii laga maaragtay laga fogeeyey oo la yidhi lama dhagaysan karo waxba yaan waxaan ku heshiinay inaan duruus bilowno weliba tafsiir inaan bilowno aniga iyo wadaadkan hadda sheegayo sheekh maxamed sheekh maxamuud ciise laba masjid ayaan isku hal habeen waxaan ka bilownay tafsiir ka bilownay isku suuradna ka bilownay masjidka aniga ku bilaaba waa masjidka aabbahay iyo gurigeenna ayaan ku akhriyey oon ku bilaaba xaafadda howladaag ku yaalo shiikhuna wuxuu ku bilaabay xaafadda isla howladaag celindi meesha la yihahdo masaajidka celindi la yidhaahdo buu sheekh maxamuudna ku bilaabay isla waqtigaas waxaan isla bilownay isku meelaan ka bilownay suurat alxujuraat yaa labadeena ka bilownay ayagoo aaminsan dacwada masaajid in lagu ari anaan lagu akhrin karin ayaynu halkaas duruustaas ka bilownay alxamdulilah dad badan baashii markay ka hor timid dad badan oo khayr u malaynayay way fahmeen in badan horta oo maaragtay raggii ka mid ah way ka soo noqdeen duruustay soo raaceen rag badan oo ka mid ah leanna waxaan khayr baa shala loo arkayey inay khayr darro tahay markay arkeenna raggii way ka soo noqdeen markay ka soo noqdeen gabdhihiina sidoo kale duruus baan ugu bilownay xaafadaha in loogu akhriyo oo arintaana lagaga wacyigeliyo ayaanu iyadana u bilownay oo duruustaas loo akhriyi jiray ayagana ilaahay dad badan gabdho badan baa rabbi subxaana wa tacaala afkaarti ka soo celiyey weyaan dadka marka walaalaha ah markay fikraddaasi muddo wadeen waxaa ka hoos dhashay urur kale ururkaas waa kuwa hadda loo yaqaano altakfiir walhijra laakiin ayaga jamaaca islaamiya la baxo inay yihiin oo iclaansado weeyaan kuwan fikirkaasay qabaan laakiin fikraddan oo takfiiriga ah oo ay qabaan waxay la baxaan magac la yidhaahdo yacni ay leeyihiin loo yaqaano maadaama ururkaas magaca uu lahaa waxay u bixiyeen wax la yidhaahdo waxaa loo yaqiinay altawaquf waltabyiin qofka waa ka istaagaynaa hadduu yacni maaragtay muslim weeyana ma odhanayno maaragtay ilaa ay ka daahirto waxa annaga aan aaminsannahay ilaa uu aamino oo aan ka aragno salaadna lagu xiran maayo lana maaragtay lamana lalamana tukanayo maaragtay saasay odhanayaan salaad lagu xiran maayo lagu daba tukan maayo muslimnimana loo qiri maayo ilaa ay caddaato inuu ninkaasi yahay inuu yahay dadkeenna oo fikirkeenna sidaan ugu akhrinay qof fahmaya uu yahay waxaa marka ka dhex dhashaan idhi rag kalaa ka soo baxay nimankaas marka waa iska gaabsadeen kuwa waaweyn kuwa yaryaraa ka soo hoos baxa kuwa yaryarka ah ee hadda takfiir walhijra magacaas leh oo la yaqaano takfiirka la yidhaahdo aan qarsoonayn ayaga jamaacadooda jamaaca calana wey ma qariyaan waxaa bilaabay dadku waxay iska yidhahda hadda wadaadada hadlaya nin walbaba wuxuu yidhaahdaa nin la yidhaahdo maxamuud nuur cusmaana bilaabay dhahaan oo qardho joogo ayay yidhaahdaan laakiin ma bilaabin xaqiiqat alamri ninka bilaabay waxaa la yidhahdaa abukar shiicaliyaa la dhihi jiray fikirkan abukar shiicali nin la yidhaahda baa bilaabay oo reer muqdisho ah ninkaasaa fikirkan ayaan dhallinyarada ku shubi jiray intoodana ururkan hadda aan sheegaya kamid ma aynan ahayn mana ayan ku jirin mana ka mid ahayn laakiin waa dadkii ay acdaadii wax u sheegeen wax u akhriyeen markaasuu abukar intuu masaajid yaroo xaafadda howladaha ku yaala intuu la fadhiistay oo suurat alcasri fii dilaal qur'aan soo qaatay ayuu maantii oo dhan intaasoo maalin ayuu suurat alcasri ummadda ku gaalaysiinaya oo dadka ku akhrinaya gruub baa kusoo xirmay gruubkaasaa marka fikraddii qaatay hadda ninkan odagaa markuu abuukar soo u joogay oo muddo uu ururkaas gruubkaa yarka u hogaamin jiray abuukar markii dambe waa ka baxay wixii baa ka hor yimid aniga indhahayga waxaan saaray isagoo dabagaab inta gashtay baaskiil shabeelle ku wato oo baaskiil wato baan indhahayga ku saaray intuu wixii iskaga tegi waa waa xamili waa markaasuu ka tegi marka waxaa la wareegay nin la yidhaahdo maxamuud nuur maaha maxamuud nuurkan maxamuud nuur kaleeto dhintay wey oo reer xamar ah isagana ninkaasaa la wareegay reer xamar markaan leeyahay ma ahan reer xamar markii dadkan gibilcaday u haystaan soo maaha reer xamar dadka xamar degan un baan ka hadlaya saasaan u jeedaa ninkaasaa la wareegay maxamuud nuurkaas kala qaatay ayaan buuwaday dowladda arinteedii ogaatay waad la socotaa nin shariif ahoo oo oo oo maxu- ma xusuustaa shar- ashraafta cadcadka ah oo lagu dilay xamar wakhtiyadaas sideetan sideetankii sideetan iyo koodii sideetan iyo labadii meelahaas nin waxaa la yidhaahdaa oo ay qaraabo ahaayeen walaal iyo adeer iyo wuxuu u ahaa ma aqaan oo hooyadii aysan dadka cadcad ahayn laakiin dhaxalkii iyo wax lamid ay isku hayhaysteen oo waa hore mid dilay oo haddana soo cararay meelahan afrikadan ku dhuuman jiray yaa intuu ayagii dhex galay kuwii ayuu wuxuu ka dhaadhiciyey odagaas in laga takhaluso markaas ninkaa odagaa shariifka meesha ku dileen raggaas dowladda laba nin oo ka mid ah way qabatay xamar jabaa lagu toogtay ragga takfiirka ka mid a laba ninoo ka mid a meeshaasay ku toogteen dad badan oo ayagana waa la xe- waa la xabisay mudday xabsi ku jireen oo ay dhib dhib ku dhex jireen markay ka soo baxeen maxamuud nuurkii hogaaminayey oo hadda dhintay asagana waa iskaga baxay fikraddan wuu ka tegey bannaankuu ka istaagay markaasaa waxaa la wareegay ninkan dambe ee maxamuud nuur la yidhahdo waa qofkii saddexaad maxamuud nuur cusmaanka markaa kabacdi la wareegay dhallinyaro yaray ah isla dhasheen masaajidka waxay deganaan jireen xareed la yidhahdo gadaashiisa oo holodaag ayay deganaayeen maxamuud nuur iyo yaasiin nuur iyo yuusuf nuur rag badan oo isla dhashay ahaayeen kulli afkaartay wada qaateen fikirkaasay qaateen maxamuudkaana marka bahashii ku dhegay qabsaday ilaa yoomina haadaana ururkiisu waa faafay yacni maaragtay nairobi buu ay saldhig ku leeyihiin oo acdaa fara badan ka joogtaa qaxootiyada bay aada u dhooban yihiin dhadhaab iyo maxaa la yidhaha xagardheer iyo meelaha la yidhahday aada u dhooban yihiin maraakiz iyo masaajid ku leeyihiin kismaayay ku leeyihiin xamar bay ku leeyihiin yacni maxaa la yidhaahdaa gobollada soomaaliya oo dhan way ku wada leeyihiin meelaysa ku lahayn waa yar tahay urur qarsoonna ma aha waa takfiir waa weliba dadkaas waxa weeyaan dabiixada dadka muslimiinta ma cunaan waxay qalaan dadka muslimka waxay qalaan ma cunaan kuwan kale allahu aclam kuwii waaweynaa ee fikirdan keenay waxaa la yidhahdaa waxay u bixiyeen dadka u baxsha ayaga looma bixin takfiirka jawiga iska dhahan bimacnaa jawiga shacabka ka mid noqo waxaa waa garkiisuu xiiranaya surwaalkiisa musbil waayo dhulkuu dhiganaya gabadha waxaa la siin jiray jilbaabka iyo uma ogola go' weynoo la isku duuduubanay qaadanaysaa dadkaasay ka mid yihiin ganacsi iyo waxbarashay wakhtigoodii ay aadiyeen dacwada intay ku kasbeenna way yar tahay walidaalika dad aada u badan maaha nimankaana ka dad badan kuwaan ka horeeyo khatarta ah oo kasii khatarsan kuwaan oo aan sheegayo hadda maxamuud nuur ninka la yidhaahda mas-uulka u yahayna kuwaa kale muslimba uma haystaan takfiirka kuwii keenay muslimba uma haystaan yacni inay gaalo yihiin ayay ayagaba u haystaan laftoodii sii gaalaysiiyaan yaa khatar badan marka labadooda haddaa fiirisid fikirka wuu rumaysay laakiin kan ma dabaqin raggan ma ayna dabaqin nimankaasa way dabaqeen waxaad ogtihiin muxuu raadka uu ku reebay fikirkaas oo takfiiriga ah mujtamaca uu ku reebay ama bulshada soomaalida uu ku reebay markaan wax yar ka ishaaro inay mujtamacaadkan kufaar yihiin mujtamaca soomaalidana kufaar yihiin gaalo yihiin ilaa qofka ayagu u laqinaan arrintan ay u laqinaan mooye taasay aaminsan yihiin masaajidyaha kuma tukadaan jumcada guryahay ku tukadaanoo waxay yidhahdaan wajcaluu buyuutakum qibla yacni guryihiina qiblo ka dhigta halkaasaa lagu tukadaa jumcada hadday afar iyo shan yihiin midkooda khudbada u akrinaayo saasay ku tukanayaan waxaa ka mid ah maadaama mujtamac uu kaafir yahay rag raggiina ay dumar u baahan yihiin inay isguursadaan gabadha aabaheed lama weydiiyo waa gaal waxaan xusuustaa gabdho aniga aan aqaano iyo rag aan aqaano oo isku guursaday aabaheed oo xaafadda howladaag degan in howladaag gabadha lagu mehriyey xataa suufiyada wax masaafaysta ka roonaa baa israahda dadka wax masaafaysto oo la carara qofka maxaa yeele qofkan wuxuuba ka carara weligiiba ka cararayaaba inkastaysan sax ahayn aysan khalad tahay masaafadu aysan sharcan aysan ahayn haddana ninkan intuu odagii gaalaysiiyey xaafadda agteeda gabadhi lagu mehrinaya waxyaalaha mujtama mujtamaca ay u keeneen wax khatiir ah wey aada iyo aad khatar u ah wey macruuf wa ilaahay subxaana watacaala ha soo hanuuniyo raggaa marka raadka ay mujtamaca bulshada ku reebtay waxaa waye ilaaha ilaa hadda waad ujeedaan jamaacaadkan oo aada arkaysiin oo qaarkood dagaalka ku jiraan shacabka la diriray hadba meel ka gelaayo ma- nasca ku jirta nasca takfiiriya baa ku jirto waad ujeedaan dadkan hadba maalin walba ummadda maaragtay ama la dagaalamayo meel walba kula diriray ama maaragtay dhexdooda wax ku dhex qarxinayo ama isku dhex dilayo fikirkaas asalka halkaasuu ka yimid meeshaasuu ka yimid mujtamacan inaysan mujtamac muslima aan loo arkaynin sidaa darteed baa marka xataa dad abriye aho makhaayid iska fadhiyo yaa meesha lagu leynaya calaa kulli xaalin fikirkaas walaalayaal waa fikir yacni caqiim ah oo shareecadan islaamka ka soo horjeedo diinkeenna ka soo horjeedo u baahanna in ummadda laga wacyigeliyo raggan hadda isiclaaniyey oo hadda aan ka sheekeynayey waxa weeye markay ugu yar tahay bal tiriya wakhtigaas maalinta fikradda qaateen oo sideed iyo toddobaatankii ilaa hadda waa afartan sano taqriiban afartan sano nimankaas waxay ku jireen waxbarasho yacni aad u wada jeedaan kulligood doctor hebel doctor hebel doctor hebel a u qoran muhandis hebel injineer hebel injineer hebel a u qoran magacyadaas magacyadoodana way soo wada qoreen marka raggaasi maanta waxay isku iclaaniyeen oy u sheegteen inay jamaaco yihiin waxaan leeyahay shiikhooda ee ninkii masriga ahaa oo mustafa kamil la yidhaahdo taariikhdiisa markuu ka hadla youtube-ka haddaa gashaan waad arkaysaan waraysiyo badan baa lala yeeshaa maaragtay wax maaratay kelibyo badan ay soo dhigaan waxyaalaha uu caddeeyey waxaa ka mid a madhabkiisuu caddeeyey waxaa ka mid a madhabka uu ishaaray marka hore wuxuu leeyahay anagu maahin hadalkiisa wuu dheeraa laakiin meel yaraan kasoo qabsanaya annaga maahin uu leeyahay jamaacatu cunfin wa qitaalin dad dadka laayo oo dadka cunfi ku sameeya ma ahin laakiin wuxuu leeyahay sababtu waxaa weeye waxaana la amray yacni an nakufa biaydiina gacmaha inaan dadka ka ceshanno ayaana la faray macnaheeda fiiri macnaheedu waxaa waay weli cahdigii makan ku jirnaa haddana magaca aan wadanana fasdac bimaa tu'mar wa acrid can lmushrikiinada ilaahay nabi maxamed ku yiri dacwadaada la jahar sirtii waa ka soo baxnay jahrigii baan hadda joognaa laakiin markii dacwada lala jahray nabi maxamed maxaa lagu yidhi alam tara ila aladiina qiila lahum kufuu aydiyakum wa aqiimu salaa gacmihiina joojiya xira salaadana oga ayaa nabiga lagu yidhi calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii makaha ku dagaalamina hadda waxay leeyihiin marxaladii kufu aydiyakumaan anagu ku jirnaa saasuu leeyahay markaasuu hadalka qaatay oo wuxuu yidhi wuxuu leeyahay walaysa hada isqaatan liljihaadi fi lislaami wala alqitaali fi sabiili illah arrintaana ma aha inaan jihaadkii meesha ka saarnay oo ilaahay dartii aan islaamka ku jihaadno kama aanan saarin laakiin wuxuu yidhi walaakin likulli shayin xiinun walikulli marxalatin xukmuha hadalkaa fiiri wuxuu leeyahay zaman kastaba wakti buu leeyahay shay kasta kulligii wakti buu leeyahay yah marxalad kastana waxay leedahay xukumkeeda bay leedahay hadda marka marxaladan marxalat sadci bilxaqi baan ku jirnaa weeyaan weli ma aanan gaarin marxaladii laisku idni jiray oo layidhi udina liladiina yuqaataluuna bianahum ulimuu wa ina allaha calaa nasrihim laqadiir weli ma aanan gaarin marxaladii la dagaalamayay ma aanan gaarin ayaad maaragtay ka muuqata hadalkiisa wey markaasuu yidhi wallahu lam yamurna bidalika ila xiina takunu lana takunu lana dawlatu kama kaana lirasuuli اllahi sal ly waslam dawla wuxuu leeyahay yani ilaahay nama amrin jihaad hadda inaan qaadno ilaa dowlad ay anaga noo dhalato takunu lana dawla buu leeyahay ilaa dowlad ay noo dhalato dowlad ay noo dhalato siday markay nebiga dowlad ugu dhalatay oo maaragtay dadka jihaadka ugu cilaaniyey markuu awood yeeshay mushrikiinta uu la diriray markaas unbaan anaguna jihaadka gelayna hadalkaa waxa uu ka dhex iclaaninayo waxa weeyaan walaalayaal waa mujtamac muslima dhexdii buu ka iclaaninaya dadka mustaqbalka in lala diriro la rabana waa dadka muslimiinta ah waxa lala maaragtay la xalaashanaya dhiigooda waa ayaga weeyaan waxaan ognahay walaalayaal in muslimiinta dhexdeeda urur laga sameeyo khatartaas inuu leeyahay waxaan markan u naseexeynaya oo walaalahayga muslimiinta aan u sheegaya horta in fikirkan fikraddii asalkeedu uu ka yimid yacni khawaarijta uu ka yimid inay tahay dadaa hadda markay ay tabriirinayaan ay difaacayaan ay leeyihiin nimankaa khawaarij ficilkooda lama dhihi karo limaada maxaana loo dhihi karin waxaana loo oran karin waxay leeyihiin cali bni abi taalib bay gaalaysiiyeen annaga cali ma aanan gaalaysiinine cali maxaan u naqaanaa khaliifatu rasuulillahi inuu yahaan u naqaanaa tan labaad kuwaasi saxaabadii bay gaalaysiiyeen annaga saxaabada ma gaalaysiinayno marka sidaa darteed khawaarij ma nihin saxaabada muslimiintay ka mid ahaayeen haddii muslimiintii diinkoodii haystay aada u taqaano maaragtay mujtamacaad jaahili oo kufaara aada u taqaano masaajidoodii iyo amaakinulcibaadana macaabid jaahiliya a u bixiso macaabid jaahiliya meel jaahiliya ay ku cibaadaysato aada u taqaano maxaa u reebtay muslimiintii miyaadan ficilkii khawaariji aadan samaynin mar haddaa muslimiinta gaalaysiisay waad samaysay weeyaan shacarta ow lam tashcur ama faham ama ha fahmin laakiin ficilkaas waad aad samaysay waad ku gaalaysiinaysaa dadkaasi weeyaan waxaa weeyaan waxa keenay walaalayaal sidaa hadaayiba ishaaray in fikirka fikradaha noocan oo kalea ay faafaan waxaa keeno tandiimka wa ururka waxa la yidhahda tandiim markaan leeyahay in wax la nidaamsana lama diidana laakiin xisbiga waxa la yidhaahdo ayaa wasaa'ilka sharta loo adeegsada ah weliba axsaabta magaca diineed wato leanna dadka muslimiinta ah ilahay wuxuu ku tilmaamaa jamaaca waaxida inay yihiin dhammaantood jamaaca waaxida wey waa hal jamaaco jamaacaad in muslimiintii laga sameeyo dhexdeeda hadday muslimiintaasi madax leeyihiin oo madaxdooda muslimiin yihiin inaysan gaalo ahayn kufaar aysan ahayn dadka madaxda u ihi inaad xisbi ka hor samayso inaad xisbi ka hor samaysaa waa mamnuuc wey waxaad ku leedahay ninkaas muslimiinta madaxda u ihi iyo dowladda dadka hayso dabaqadaasi inaad khayrka u sheegto wanaagga aad gaarsiiso xumida aad ka reebto ayuu qofku leeyahay inuu maaragtay naasix u noqdo ummadda khayrka la jeclaado weeyaan wax xaqa saaran soo uma jeedid inuu urur sameeyo oo xisbi ka dhex samaysto shareecadeenna islaamku ma ogola sharcigeennu xisbi inaad samaysad muslimiinta ka dhex samayso nalooma ogolo weeyaan waxaan ugu filan xadiidkii xudayfata bn alyamaan radia allahu canhu xudayfa wuxuu yidhi kaana الnaasu yasأaluuna rasuula الlahi salى الlaه عalيه wasalam can اlkhayri wa kuntu asأalhu can الshari makhaafata an yudrikanii dadku waxay weydiin jireen allah yani dadka waxay weydiin jireen rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam rasuulka waxay weydiin jireen khayrka rasuulka ilaa khayrkaa nooga waran khayrkaa nooga waran bay oran jireen wa kuntu as'aluhu can shari ana nebiga waxaan weydiin jiray sharta shartaan weydiin jiray maxaan u weydiinayaa makhaafata an yudrikanii sharka inuu ihaleelo oo waqtigiisi aan gaaro ila kulmo cabsi aan ka cabsanayo daraaddeed ayaan u weydiin jiray buu yiri rasuulka eh, xudayfa leeyahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiidkaas xadiis dheerow ahaa soo u soo waday marka wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu uga sheekeeyey inuu khayr imaan doono khayrkaasna inuu maaragtay shar ka dambayn doonto shartaa khayr inuu kusii xigi doono khayrkaas inuu mu- maaragtay uu ku jiri doono qiiq iyo qaac uu ku jiri doono dakhin uu ku sugan yahay markaa kabacdi inay haddana yacni ducaatun calaa abwaabi jahannam ay imaanayaan dad jahanamo dadka ugu yeero saa markuu usoo tiriyey ayuu wuxuu ku simay markii dambe saxaabigu wuxuu ku yidhi talzamu jamaacata almuslimiina wa imaamahum muslimiinta jamaacadooda iyo dadkooda madaxda ah baad laazimaysaa muslimiinta madaxdooda baad laazimaysaa talzamu jamaacata almuslimiin wa imaamahum xadiidkaas maxaan ka garanaynaa haddii dad muslimiin oo ishaysta ay jiraan jamaacada muslimiinta la laasimayaa ninkaas mas-uulka u ahi hadduu faajir yahay xataa haddii uu faasiq yahay in lagu baxo lama ogola in khuruuj lagu sameeyo lama ogola bal nas- na- naasixina u noqotidood khayrka u sheegtid baa lagaa rabaa wanaagana u sheegtid baana laka doonaya xudayfa wuu weydiiyey nabiga haddii aysu wuxuu yidhi fain lam yakun lahum ja- imaamu walaa jamaaca rasuulka ilaahayow haddaysan jamaacada aysan jirin muslimiintu aynan lahayn imaam ay ku daydaanna aysan lahaynoo madax u ah oo madaxweyneha aysan lahayn ee arrintu fawdo noqoto bal ka waran mar haddii maamulka uu tago uusan imaam jirin madaxine aysan jirin mas-uul dowlad iyo max- wax lamida aynan jirin dadku axsaabay noqonayaan soo maha waa la qaybsami gurub guruba loo kala bixi firaq baa samaysmi marka firqooyinka markay samaystaan maxay igula talinaysaa buu rasuulka ilaahay fain lam yakun lahum jamaaca walaa imaam haddaysan lahayn maxaan sameeyaa markaasuu nabigu yidhi factazil tilka alfiraqa kulaha walow an tacada calaa asli shajara xataa yudrikaka almowtu wa anta calaa dalika wuxuu yidhi dadka firqooyinkaasoo dhan ka fogow isaga tag ka tag oo ka fogow ilaa aada geed hoostii intaad tagto jiridiisa geedkaas jiridiisa aada qaniinto ilaa mowdka uu kaaga yimaado adoo towxiidkaada watoon firqana raacin kooxna aan raacin marka waxaan u jeednaa walaalayaal firqooyinka way kala dhashaan aniga runtii markaan hadda idiin sheegay intaan soo gaaray firqa oo magac diineed wadato waagaas ururkaas hadda aan idinkaga sheekeeyey ayaan xusuustaa wax ka horeeyey oo urur diineed oo sir ah ma jirin hal urura marka soomaaliya ka jiray ururkii koonfurta soomaaliya ka jiray waqooyi kuwa waxdad shabaab almuslimiin la yidhaahdaa ka jiray oo asaas sida reer koonfurka oo kale aan ahayn oo aada u tabar badnayn laakiin meel maktabada iskugu yimaadaan keliya lahaa runtii way dadaaleen nimankaas niman waqooyi ka yimid hargeyso ka tegay oo muqdisho joogay oo fikraddan takfiirka qaatay yaa waxay damceen inay la aadaan oo fikirka takfiirka ku faafiyaan hargeysa dhali- wadaadadii meesha jooga markaas way iska qabteen way qabteen waxay yidhaahdeen maxaa wadataa fikradaasaa wataa ma ogolan dadkana kuma nasharin kartid ay dheheen waa iska cayriyeen niman ragay ahaayeen aniga waxaan tegey siddeetankii aan hargeyso tegey weligay ma tegin waagaasa igu horreysoon tegey marka hargeyso tegey oo kelimadan inaan jeediyo rabaa iriyo raggii isoo dhoweeyeen waa iska keebaar maadaama aan koonfur ka imid waxay yidhaahdeen war wax- ma waxaad rumaysan tahay fikirkii war anigu waaba kasoo horjeedaa raggii la dagaalamayaan ka mid ahaa markaasay ii ogolaadeen inaan kelimad dadka u jeediyo yani markaasay ii ogolaadeen marka raggaas rag aada iskaga ilaaliyay ahaayeen waxaa marka hadalka ku keenay ururkaas marka waagaas halkaa ka jiray soomaaliya oo dhan halkaa urura koonfur ka jiro oo awood lahaa maanta meeqa urura meeqa ururay marayaan idinkaa idin weydiinayaa midba miduu kasii siibtay takfiirkii markuu yimid fiiriya fikirkii takfiirka maalintuu yimid yacni waxaa dhacday urur islaax la yidhaha inuu samaysmo takfiirkii markii guruubkii qaatay mooye qoladii ka go'day waxay sameeyeen urur jamaaca islaamiya la yidhahday sameeyeen waa urur labaad urur saddexaad weeye waqooyigii waxdad bay la hareen oo halkoodiiy ku hareen waa urursi afraad weeyaan kabacdina xadid walaa xaraj mid walba waa sii qaybsantay yani waxaa kasii baxay kuwii maaragtay eh, maxaa la yidhaahdaa eh, jamaaca islaamiya la baxay qolo waxaa ka baxday la yidhaahdo alshiikhi loo baxshayo majmac la yidhaahdo ama aljamaca alislaamiya la baxay waxaan ujeedaa eh, jamacatu ikhwaan muslimiin la baxay magacyadaas ah ka- ka farcamay iyagii laftoodaa sii farcamay kuru- gruubkii oo takfiirka ah kuwa takfiira kasii baxay kabacdi waxa waaye haddana waqooyi iyo koonfura haddana urur isla sameeyo iskugu yimid oo haddana itixaad wax la yidhahdo sameeyey itixaadkii waa kala jabay oo gruub haddana waxa kasii samaysmay maaragtay markii ay dagaalada galeen oo shacabkii ay la dirireen kismaayo bari maxaa la yidhaahdaa gado muqdisho meel walba markuu dagaalada ay ka rideen markii ay odayaashoodii arkeen war waa khaldannahay ay dhaheen waxaan sax ma aha wiilashii yaryaraaye la tacbi'ayn jiray oo la bari jiray wax maaragtay ee, dagaalka loo fatwoon jiray oo lagu bixin jiray waxyaalo badan fatwada iyo dhaqaalaha iyo lagu samayn jiray traininka la siin jiray iyo tababarka way, way ku gariifeen ayagana urur gooniyay samaysteen waa wiilasha yararka hadda shabaabka la yidhaahdo ayagana gruubkaasay ka go-een takfiirka takfiir kaloo sii dhalay waa kuwaas marka sheikh mushkilada asalkeeda xagee buu ka yimid marka isla taxliilino aslulmushkila waa taxasubka iyo ururkan xisbigan dadka loo sameynayo takwiinka xisbiga wax walbaa ku gudbaya oo ummadda loogu sameeya marka maadaama dadka muslimiinta maamul ay leeyihiin waxaa la rabaa inaan xisbi laga dhex samaynin madaxdana loo naseexeeyo xaqana loo sheego ayaa la rabaa weeyaan waxaan leeyahay marka walaalayaal nimankan walaalaha ah ee hadda iscilaaniyey runtii hadda waxaan arkaya xalay maraan inta ka tegey ee, wax yar iisoo direen ninkii xamarka cilaaniyey oo la yidhaahdo cusmaan cabdilla roble la yidhaahdo yaa youtube-ka ku jiro asagoo nuquud fara badan la naqdiyey ka jawaabayo oo dhahayo maaragtay af carabi ku khudbeyno warqad ka akhrinayo oo isberi yeelayo baan arkayay yacni wuxuu leeyahay annagu towxiidkan dadka ugu yeernaa khayrkan sheegnaa walaalayaalow shacabka yaana la ku dirin wadaadadii hadlay oo shacabka nagu dirayo maarata waxyaalahaas uu- uu- maaragtay hadalla noocaasuu sheegaya wuxuu sheegay hadalkiisa ku jira inay markaan jamaacadeena iclaaninay in dad badan la xirxiray oo dad badan xabsigi loo taxaabay in dad badan shaqooyinkii ay hayeen laga cayriyey oo ayagii ka mid ah ayaa dhacday buu le isagaa qirayo warqadaas uu akhrinayo ku qiraya marka waxaan leeyahay war mujtamacan waa mujtamac muslima laa shaka inay wax naga khaldan yihiin sh- mujtamaceen waxbaa ka khaldan waa dhici kartaa inuu qofku ilaahay khayrkiis baryo waa dhici kartaa inuu cilmaaniyada usii jeesto oo maarata u arka madhabkaas inuu quman yahay waa dhici kartaa inuu fisqi ku jiro dadka wixii ka khaldanaa waxaa la rabaa in loo saxo inaa u saxno baa la rabaa waxa naga khaldan muslimiinaan nahay waxa naga khaldan aan tartiib u saxno haddaan jamaaco u samayno haddana nidhaahna marxaladii sirtan ka soo baxnay marxalatu sadci bilxaqi baan ku jirnaa marxalatu lqitaala ku xigto yaa lala diriraya shacabka muslimkaa lala diriraya hadhuuti halkaase dhiig muslim inaad daadiso ayay ku gaarsiinaysaa marka waxaan leeyahay walaalayaal raggaas walaalahay ah waxaan nasiixo ahaan ugu dirayaa in ay maaragtay ilaahay subxaanahu wa tacaala ay u soo noqdaan manhajkii salafu saalixan u soo noqdaan towxiidka iyo caqiidada iyo laa ilaaha ila allah sida ay tahay inay ugu sharxaan jamaacaadka iyo kooxa kooxaha kuwa jira inay naga daayaan oo ururada muslimiinta loo kala samayna lagu qoqobay lagu kala qoqobay inay ka joojiyaan aniga nasiixadeeda taas ayaan walaalaha u jeedinaya waxaan leeyahay dadka marka ama maamulada haysto oo madaxda ah ama maaragtay eh, mas-uulka ah ayagana waajib baa saaran ma aha dadka cunfi cunfi looguma jawaabo haddee cunfi ragga lagu bilaabo oo dadka cunfi intaa ku bilowda xabsi iyo balaayo aad gelisid shalay fikirkan wuxuu ka dhashay dad la caburiyey oo la cadaabay oo xabsiyo la geliyey baa fikirkan ka dhashay ma ogtihiin hadda dadkan dhallinyarada isqarxiso ee, soomaaliya aan ahayn ee carabaha ah khaasatan dowladdan sacuudiga waxay sameeyaan dhalinyaro badan oo isqarxin jirtaa jir maka qarax ka dhici jira ogtiin riyaad intaasaa la qarxiyey khubur intaasay qarxiyeen ta- meel walba qaraxyada laga samayn jiray dadka say ula dhaqmeen waxay ula dhaqmeen ma aha in la cadaabo oo la waxeeyo maahane ninka markii lasoo qabto culumaa loo saaraa meelaa la geeya xabsi oo nadiif oo wax ku fahmi karaa loo geeyaa reerkiisaa loo keenaa markaasaa weliba maaragtay kutub loo keenaa culumaa la niqaashto waxaan waa fikrad iyo ideolojiya oo iska dhaadhiciyeen waa in qofkan fikir looga hortagaa oo dad ahlu cilmiya inta loo saaro la yidhaahdo niqaash cilmiya lala yeesho ilaa la ifxaamiyo xujadoodii la tiro ayaa la rabaa laakiin haddii cunfi lagu bilaabo maxaan sheegaynay waa kuwaas mujahid muslimiintaay leynayaane beri nin dhalinyaro fara badan iyo shacab badan iyo dad maarata waxay helayaan supporters aad u badan iyo dad maaragtay u sacbiyo ayay beri helayaan marka sidaa darteed walaalayaal waxaan aniga nasiixada aan u jeedinayo dadka maamulada iyo dowladda iyo waxa lamidkaa hayo inaysan cunfi ku qaabilin dadkaasi cilmi ah inay maaragtay ay ku wajahaan oo masaladaas looga qanciyo waxaana kulligeen aan isku dardaarmaynaa walaalayaalow yaanan axsaabta laga mid noqonin kii xisbi ku jiro iskaga bax xisbi kii ku jiro ilaahay dartiis uga tag maxaa yeelay xisbigu wuxuu noqday wasiila lishar shar wax loo adeegsado buu noqday maaragtay qofka inuu ka hormariyo xisbigaas inuu ka hormariyo yacni qowlka ilaahay iyo qowlka rasuulka inuu ka hormariyo sababtan ilaahay rasuulkiisa allah qur-aanka muxuu ku leeyahay walaa taqtuluu anfusakum ilaahay naftiina ha dilina buu yidhi waa naf waa caam wey aayaddaas rasuulkuna muxuu yidhi man qatala nafsahu bishayin cudiba bihi yowma alqiyaama qofka naftiisa wax un ku dilo waxa weeye beri shaygaasaa lagu cadaabaa cadaab baa looga dhigaa hadduu toorri caloosha iska geliyo hadduu daar iska soo tuuro haddii uu maaragtay inta miino isku xirxiro isqarxiyo ummad dhexda isku dilo laba dembi buu leeyahay dadka uu dilana dembi buu ku leeyahay naftiisana dembi buu ka galay ilahay waa u qabsanaya marka waa lagugu cadaabaya waxyaalaha ururada laga barto waxa weeye in aayaadka qur-aanka iyo axaadiista laga hormariyo guddoomiyaha iyo ninkan kabisquater ah la yiraahda ee madaxda u ah ninka amarkiisa laga hormariyo horjoogahaas yaa laga hormariya warkiisa laga hormariya marka nusuusta oo qowl bani aadam leeyahay qof insaana uu leeyahay haddaad aayadda qur-aanka iyo xadiidka ka hormarisana khatarteeday leedahay aan ognahay marka fikraddaas walaalayaal waxa weeyaan fikir aada iyo aada khatar u ah waxayna gaarsiinaysaa sida shalay aan so yacni ay u sameey aan ka sheekeeyey hore shalay horey ugu dhacday ayaa dhacayso oo ka mid ah in ay bilaabato aabbihiioo joogo oo wilaayadiisii leh gabadhiisii lagu agmehersado markii la gaalaysiiyo waxaa dhacayso jumcadii iyo jamaacadii in laga tago aniga waxaan xusuustaa maalintii fikraddaas naloo akhrinay ninkii fikirkan ganacsadaha ahaayee loo soo dhiibay ayaa raggii ugu dambeeyey aniga markaa xoogaa baa nin yarna waa ahaa laakiin markaas xoogaa arbiciinka iyo waxbaan akhriqin karay maaragtay tafsiirka iyo waxbaan xoogaa laqlaqabaysan karay dibay ii dhigeen raggii dib loo dhigoan ka mid ahaa niman aniga iga waaweyn baana la fadhiyo habeenkiina la kugu yeeray gurigiisa hal usbuuc kaamila baan maqhribkii inta fadhiisanaan habeenkii koo iyo tobankii wax lamid a yaanu kasoo tegi jirnay waxaan marka waxaa la gaalaysiiyey ummadda oo idil inay kufaar yihiinana laku dul akhrinaya ayadoo aqwaashii abulacla almawduudi iyo aqwaashii sayid qutub keliya maarata la rakisayo mawaadiicda hadda idiin sheegayana laga soo qaadqaadanayo goobahaas aniga runtii intaan xusuusto waxaan xusuustaa maalintii ragga iga waaweyn nin hadlaya waa yaraa aniga hal nin keliyaha ka hadalnay aniga xadiidkii usaamo keliyaan usoo qaaday waxaa yihi usaamat bnu zayd nabiga calayhi salaatu wasalaam markii oo loo sheegay usaame inuu nin laa ilaaha ila allahu yiri ou dilay markii usaame inuu ninkaa dilay loo sheegay nabiga aad buu uga carooday maxaa yeeley usaama wuxuu arkay isagoo jihaad ku jiro iyo wuxuu arkay nin gaala oo dadka muslimiinta leynayo aad u leynayo markuu intaa hebel dilay hebel dilay hebel dilay ayaa usaame iyo nin kaleo ansaarta ka mid a intay la gaatameen seeftoodii bay la kor istaageen markay la kor istaageen buu ninkii gaalka ahaa yidhi laa ilaaha ila allah waa gaal hadda muslimiintiina leynayo laa ilaha illa allah buu yidhi markuu laa ilaaha illa allahu yidhi kii ansaarigii waa ka haray ma joogsan ma dilin usaamo wuxuu yidhi seeftu iskaga ilaalinayaa madaxu ka jaray waa dilay nabigaa loo sheegay calayhi salaatu wasalaam nabiga aad buu uga carooday aqataltahu bacda an qaala laa ilaaha ila allah ma waxaa disha markuu laa ilaha ila allahu yidhi dabadeed kayfa tasnacu bilaa ilaaha ila allah idaa jaءat yowma alqiyaama maxaad samayn doontaa qiyaamo laa ilaha ila allah hadday kuu timaado iyadoo kula xujaytamayso kula dagaalamayso ilahay kugu dacweynayso maxaad samayn doontaa hadalladaas ayuu nebigu ku yidhi ilaa usaamo uu yidhaahdo waxaan tamaniyey oon jeclaaday inaan hadda soo islaamo oon hore aanan u islaami lahayn canaanta nebiga u canaanta darteed kayfa tasnac bilaa ilaaha ila allah idaa jaaءat yowma alqiyaama markaasaa la yidhi jawaabta la iigu jawaaba marka xadiidkaa sheegay yaa waxaa la yidhi ninkaas oo gaalka ah oo laa ilaaha ila allahu yidhi nin carab buu ahaa laa ilaha ila allahu macnaheedu fahmayay laa ilaha illa allah macnaheedu garanayay muqtadayaadkeedu garanayay shuruudeedu yaqiinay laa ilaha illa allahu garanayay laakiin haaulaai alacjaam dadkan soomaalida laa ilaha illa allahu macnaheedu waxay ka fahmayaan lama arko weliba tusaale wuxuu igu soo qaato yidhi banooniga markuu si fiican u darbeeyo yidhi laa ilaaha illa allah hebel si u darbeey ma ujeedaa alaleehu yidhi laa ilaha illa allah yacni kelimaadkaas ciyaar bayba ka dhigteen uu leeyahay laa ilaha illa allah waxay ka fahmeen lama arko kelimaadkaas uu leeyahay marka waxaa dhacday marka markii warkii la xiray ayaa nin aan waaga suukaaya dambeysay magaciisa cumar keliya inuu yaan xusuustaa sacuudigu markaa wax ka baranayay oo hargeysana ka yimid cumar hargeysa la dhihi jiray wuu hadlay intaas maalina ma uusan hadlaynin markaasuu isagu hadlay hadal aada u qiimo badanoo jeclaysto kula hadlay wuxuu ku yidhi war waxaad tidhaahdeen buu yidhi ninkii muadinka ahaaye ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu ana muxamadan rasuulullah la jahray laa ilaha illa allah ma fahmin baa tidhahdeen ko waxaad tidhaahdeen buu yidhi ninkii imaamkii masaajidka dadka ka tujinayo iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin laha ilaahu adaan kaalmo ku weydiisanaynaayo ku caabudaynaa laha ma fahmin towxiidkii laa ilaha illa allah baa tidhahdeen ayuu yidhi markaasu wuxuu yidhi shacabkii ayagana ka daba tukanayeen muslimiintin waxaad tidhahdeen ma fahamsanidiin oo ayagana faatixada akhrinay muslimiintii gaalaa tihiin laa ilaha illa allah ma idna fahmin adeeryaalo wuxuu yidhi wax idiin haray ma lehe masjidkana kaniisad u bixiya buu yidhi masaajidka laftiisa kaniisad ku magacaabo wax idiin dhiman ma lehe markaasaa li marba haddee saa tahay shirka alla xiro waa naloo xiro maalintaas inoogu dambeysay calaa kulli xaalin fikirkaas waa waktigaas ayuu mujtamacan dhex galay dadkiina nasca takfiiriya inta dadka dhallinyarada badankeedna way gashay marka waxaas waxa keenay oo sahlayna walaalayaal waxa weeye ururkaas weeyaan nimankaanna waxay gaarsiiyeen takfiirkan dambe oo baasha si fiican u dabaqay oo ninkan maxamuud nuur la yidhaahdo farqiga hadda u dhexeeya ma garanaysaa labadooda labada takfiir labada takfiir kuwan hadda iclaaniyo saadicuun bilxaqi la yidhaahdo iyo kuwan oo alhijra takfiir takfiir walhijra la yidhaahdaa farqi baa udhexeeya qoladan dacway wadaan dacwadoodana waa calan qoladana dacwadooda hadday iclaaniyeen ee la soo baxeen waa qodob wey farqigaa waa udhexeeye kuwan intaasoo sanay wax wateen dad badanayna kasbadeen waxaa udhexeeya oo kale qoladan madaahirta oo sunnada inay muujiyaan ay jecel yihiin wiilka inuu garka iska sii daysto gabadhu inay xijaab weyn qaadato yani maaragtay isbaalka inuu iska ilaaliyo dhulka oo suraalka lagu jiido inuu iska ilaaliyo way sameeyaan kuwan takfiirkan oo la yidhaahdo alhijra watakfiir la yidhaahdo way sameeyaan kuwan laakiin cagsigooda wey suraalkooda dhulkay ku jiidayaan garkooday xiiranayaan maaragtay waxaa la yidhahda madaahir islaami kama muuqato sida hadaayiba sheegay gabadha go-aas yarkaah isku labalaabana la siinayaa wahaakada taasay sameynayaan farqiga kale wax inta horta farqiga waa madaahirtaas mooye wax u dhexeeya ma jiro afkaartu waa isku wada mid laanna shiikhoodii hadalka uu jeediyeyna waa idiin sheegay kutubaha ay ictimaadaanna waa kutubtaa sayid qutub wey oo ah xaakimiyadii bes tawxiidka dhan xaakimiyada in lagu soo koobo tawxiidka dhan xaakimiyada lagu koobo wayna isla wada qabaan kuwan marka waxay yidhaahdeen waa in dadka laga dhexbaxaa waa ka dhexbaxeen kuwan dadka dibixada inay cunaan waa suuragal maxaa yeele ayagoo hilib goonihana loo raashan dhahaya ma arag laakiin kuwan yani muslimiinta way la jahraan xoolo aysan ayagu qalin ma cunaan hadda ka hor bilmunaasaba gabar inta joogtabaa isoo wacday oo toronto joogta anoo nairobi joogo walaasheed oo fikirkan qabto takfiirka mitidka ah ayaa nairobi joogtay walaalo waxay tihi bal ka waaniya nin odayahan israacnay aan watay gabadhii baan wiilkeedii la hadalnay waa noo keena waa islaam weyn waay oo noo keenay inaan bal wacdinaan damacnay fikr raggaasi kamid kamid dadkaasi ka mid tahay waxay noo soo bixisay buug yaroo maxamuud nuur ow qoray ay tiri buuggan akhriya markaas waxaan horta buuggan adiga ma taqaanaa gabadheedaa la socoto ma akhrin kartaa waxa ku qoran markaasay tiri gabadhii hadasha waxay tiri hooyada alifwaxmaala xataa ma fahmaysi tiri wax kale iska dhaaf adigoon alifwaxmaalaba aqoonin miya mujtamacaadka dhan inaad gaalaysiisan rabtaa dadkaano dhan inay kufaar yihiin inaad qirta maa rabtaa marka wiilkii wiilkii ay dhashay wuxuu ii sheegay waxay leedahay haddii maanta aan hilib soo gadanoon fariijka aan gelino waxay leedahay hilibkan bakti waa mid gooni in loo raadshay rabtaa buu leeyahy gooni loogu kariyo loo hilibay soo qalatay ama raggeedu ay raggaas ay isku jamaacad yihiin ay qaleen yay rabtaa ninkeedii waa ka tagtay waa kasoo tagtay ninkeedu laanna kaafir bay u aragtaa rag haween badan oo nimankii qabay ka soo tegay kuwaanna way leeyihiin kuwaas horena way lahaayeen waa naqaanaa raggaa qaba iyagoona furin bay ka tageen waa kaafir mid kalaa guursanay markay ciddadeeda dhammaatay bay leeyihiin gabadhii sidaasay sameyn mujtamacaadka fasaadkaas ayaa ay fikraddan wadataa oo mujtamaca dhexdiisa ay waxaan ku faafinayaan marka aniga waxaa waye nasiixadayda in ay walaaluhu ictimaadaan kutubta sayidka iyo meesha ay ka ictimaadayaan sayid qutub iyo maaragtay abulacla mawduudi iyo xarakaadkan kutayibka ay qoraan waxaan leeyahay kitaabka qur-aanka iyo sunnada nebiga dadku way wada sheegtaan laakiin waa in fahmiga salafu saalix diintan laga dhigaa fahmiga saxaabada saxaabada ridwaanullaahi calayhim diinkaasay u fahmeen in loo fahmo aanan loo fahmin fahmigii khawaarijta inaan loo fahmin khawaarijta say diinka u fahmin iyo ahlubidaca inaan loo fahmin waa in kitaabka qur-aanka iyo sunnadii nebiga lagu tabaqaa manhajkii salafu saalix wuxa uu ahaa haddii badbaadada qofka uu rabo waxaad ogtihiin kitaabka iyo sunnada nebiga waxaan ahayn inaysan kuwaan ogoleyn waxay kuleeyihiin haddowba sidaa yahay hum rijaalun wanaxnu rijaal nimankaa rag bay annagana rag baa nahay sidaa awgeed annagaa iskeenna ka fasiranayno qur-aankii iyo sunnadii nebiga saxaabada iyo taabiciintii iyo atbaacu taabiciin iyo a'imadii waaweyneed warkooda iyo kuma jirno ijmaaca iyo wax lamida ma ictimaadaan qiyaaska ma ogola waxyaalo badan oo xujajkii sharciga ahaa ayay diidaan oysan ogolayn kuwa badan marka haddaad tidhaahdid maxaa noo markii la doodaya maxaa marjic noo ah kitaabka qur-aanka iyo sunnada nebiga wuxuu rabaa tafsiir asaga uu leeyahy inuu ku fasirtou rabaa wuxuu diidan yahay tafsiirkii saxaabada iyo tafsiirkii taabiciinta atbaacu taabiciin tafsiirkooda ayuu diidan yahay marka waxaan leeyahay walaalayaal dhammaanteen jazaakum allahu khayran aanu fikraddaas iska ilaalino ama kuwa mitidka ah hore ha wateen ama kuwan hadda soo baxay ha wateen ama cid kasta oo maaragtay fekerkaa wadataahi cid kasta ha la timaadee afkaartaas yani inaan iska ilaalino khatarta ah muslimiinta waxa weeye inaan la gaalaysiin xaakimka muslimka ah nabigeena calayhi salaatu wasalaam xadiidka cubaadata bnu saamit wuxuu ku yidhi ilaa an taruu kufran bawaaxan cindakum fiihi min allahi burhaan yacni qofka in kufriga kufrinimadiisu ay cad tahay markuu la yimaado isla markaasna ilaahay agtiisa aa xujo uga haysato kitaabka qur-aanka sunnada nebiga markaasaad qofku iska gaalaysiin karta qof muslima qofkii gaalaysiiyo bikayri xaqin takfiir xaqaha jiro oo qofka ilaahay subxaana wa tacaala diinkiisa ku jeesjeeso kitaabka ilaahay ku istaago qofka diinta radiyo waa kalimaad kufriya lanna waa ku gaaloobaya qofka waad ogtii sida salaada ay u burto weysada u burtaa towxiidkuna u buri karaa lama laha takfiir ma jiro gaalaysiin waa jirtaa laakiin waxaan diidayno waa takfiir bikayri xaqin w atakfiir bikayri xaq waxaan xaq ahayn in ummadda lagu gaalaysiiyo weeyaan midda ay ahlu sunnaha iyo dadka ahlu khayrka aysan ogolayn idan marka waxaan rabaa dadkaas walaalaheen ah yacni ilaahay subxaana wa tacaala ha toosiyo buunbuunintan hadda aan aada u buunbuuninayno waxa weeye dee wax nagu cusub maaha niman sabentiyadii jiray toddobaatanaadkii dad jiray oo iska aamusnaa afkaartoodina rag kale ay wadeen raggii kalaaba oo kasii khatarsanaba waadix ahe marka ayaga waxaan u buunbuunina maba garanayaba waxaan u buunbuuninaba ma garanayo laakiin dadka waxay iska jecel yihiin likulli jadiidin lahu lada baa la yidhaahdaa wax kastoo cusub macaan buu leeyahay in laga sheekeeyo oo waxaas iska rabaan laakiin xaqiiqada walaalayaal ay dadkaa lahaayeen waa dadkaas sidaa ah ilaahay subxaana wa tacaala annagana hana hanuuniyo ayagana allah noo soo hanuuniyo cid alle ciddii baadiyeysan ilaahay ha noo soo hanuuniyo annagana ilaahay ha naga ilaaliyo fitanka fitnooyin baa socdo ilahay ha naga ilaaliyo fitnada fitna alxisbiya la yidhaahdo ama taxasub iyo ururadana muslimiintan allah ka dhex saaro ilaahay dad muslimiin oo jamaacat lmuslimiin allah naga dhigo dhammaanteen oo kitaabka ilahay sunnada nebiga ku dhegan ilahay hanaga yeelo هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أيها الإخوة والأخوات انتين كل من محاضرة علمية ذو سيدان وكلا وحيدي كجتجنا بحفظ الله تعالى ورعايته مع تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد